ugu horrayntii waxaa warbixin laga dhegaystay guddi heer wasiiraha loo xil saaray inay talo ka soo jeediyaan sidii loo dardargelin lahaa barnaamijka xasilinta ee magaalada muqdisho si amniga iyo nabadeynta loo sugo loona dardargeliyo howlaha hay-adaha amniga guddigaas oo heer wasiire ka koobnaa oo muddo muxuu ahaa maalmo ku howlanaa waxay soo gudbiyeen warbixinno iyo talooyin ku aadan talooyinkaasoo loo gudbin doono hay-adaha amniga si ay u dhaqangeliyaan talooyinkaas iyaga waxaa ka mid ahaa kow in la isticmaalo darisaynta ama deegaameynta waxa la yidhaahdo oo degaan degaan magaaladan amnigiisa loo sugo in la hubiyo gaadiidka oo weliba waxaa talo lagu soo jeediyey in loo sameeyo gaadiidkan magaaladan muqdisho taargooyin u gaara si loo ogaado baabuurta aan magaaladan ka diiwaan geshnayn ee soo gala sidoo kale in gaadiidka iyo guryahaba diiwaangelin rasmiga lagu sameeyo iyo in wacyigelin buuxda bulshada loo sameeyo sida uga qayb qaadan lahaayeen amniga sidoo kale in qalabkan casriga loo isticmaalo oo ay ka mid tahay kaamarooyinkan waddooyinka lagu xiro c c t v-ga loo yaqaan